assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subax ee idaacadda reedio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka dalbatay dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan inay joojiyaan dagaalka ka socda gudaha dalkaasi suudaan ardayda ku sugan ardayda soomaalida ee ku sugan magaalada khartuum ee dalkaasi suudaan oo ka walacsan dagaalka xilligani ka qarxay gudaha caasimada dalkaasi suudaan shirkii saddex geesoodka ahaa ay yeesheen wadamada etoobiya soomaaliya iyo talyaaniga oo ay kasoo baxayaan warar kale oo aan horey loo filayn akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warkaanu idinku haynana waxaa ka mid a ugu yaraan saddex qof oo rayid ah oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaalada ka socda magaalada khartuum ee caasimada dalkaasi suudaan
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo laabasho wanaagsan daawada dhegaystayaal aan ku bilownay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed muujinaya sida ay uga walaacsan tahay isku dhacyada hubaysan ee u dhexeeya ciidamada burmadka deg dega ah ee dalkaasi suudaan iyo ciidamada militariga dalka suudaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa ay ku baaqaysaa baa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya in dhinacyada ku lugta leh diriirta in ay si deg dega ay u joojiyaan colaadda islamarkaana ay isxakameeyaan ayna gudagalaan wadahadal lagu xallinayo khilaafka soo kala dhex galay si loo dhowro amniga iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka suudaan dowladda soomaaliya ayaa ka soo saartay rabshadaha ka socda ama ka soo cusboonaaday suudaan bayaankaasi caasimadda dalka suudaan ee khartuum waxaa shalay ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeya militariga dalkaasi iyo ciidamo u gaa iyo ciidamo gaar ah oo loo yaqaano dac dacmu sariic ama gurmadka deg dega ah kuwaasi oo horey u aasaasay madaxweynihii hore ee dalkaasi suudaan cumar xasan al bashiir labada ciidan ayaa daacad u kala ah jenaraal cabdifataax al burhaan iyo jenaraal maxamed xamdaan oo ah labada nin ee ugu awooda badan dalka suudaan xaaladda khartuum ayaa ahayd mid cakiran shalayta ilaa xalayta waxaana dagaalka xooggiisa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha soomaali badan oo arday u badan ayaa ku nool khartuum waxaana ka mid ah axmed british oo ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee waxbarashadiisa waxa uu sheegay in si lama filaana uu ku dhacay dagaalka ayna ku noqotay arrin lama filaana iyo culays kusoo kordhay maadaama gudaha magaalada khartuum oo uu ku nool yahay xilligan uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda duqeymo xoogan ayaa ka socda qeybo badan oo ka mid ah magaalada kuwaasi oo ay wadaan ciidamada cirka ee dalkaasi suudaan iyaga oo duqeynaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ama gurmadka deg dega ah wuxuu intaasi uu ku daray in ilaa haatan aan la sheegin cid soomaali ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka ardayduna ay ku sugan yihiin guryaha iyo jaamacadaha iyo deegaanada kale ee ay ku nool yihiin howlwadeenada caafimaadka ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalka dhaawacna uu intaa ka badan yahay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi suudaan cumar xasan al bashiir waxaa aada isu soo tarayay dhibaatada siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi suudaan waxaana aada u kordhay tirada ardayda soomaalida ee ku sugan dalkaasi suudaan ee wax ka barata madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada adhisabab ee xarunta dalkaasi etoobiya uga qayb galay shirka saddex geesoodka ee dalalka soomaaliya talyaaniga iyo etoobiya shirka saddex geesoodka ee u dhexeeyey madaxda dalalka soomaaliya talyaaniga iyo etoobiya ayaa ahaa mid looga hadlayay iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga waxaana kulanka lagu lafuguray danaha wadajirka ah ee u dhexeeya saddexda dowladood si loo xaqiijiyo qorshayaasha muhiimka u ah shucuubta ku nool geeska afrika iyo weliba dalka talyaaniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa la wadaagay madaxda shirka guulaha midhodhalka ah ee sida wadajirka ay u gaareen shacabka iyo weliba dowladda soomaaliyeed ee ku aadan xoreynta deegaanada isaga oo tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay ka go-an tahay xaqiijinta soomaaliya oo xor ah al-shabaabna aysan ka jirin horumaradana ay sii wadi doonto dowladdu deegaano kalena ay xore ay rajeynayaan inay xoreeyaan wejiga labaad ee dagaalka ra-iisul wasaaraha da- dalkaasi talyaaniga ayaa iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed ayaa dhankooda bogaadiyey guulaha laga gaaray wejiga koowaad ee dagaalka ee ka dhanka ah al-shabaab iyagoo xusay ahmiyadda uu u leeyahay in dalka laga xoreeyo al-shabaab gobolkana uu noqdo mid ammaan ah oo la isku halayn karo waxay noo soo socdaa akhbaaraadkii dhinaca dibadda hase ahaatee xubintii ciyaaraha iyo saaxiibka cabdirasaaq ali cabdulle aad baad u mahadsan tahay axmed cabdi maxamed toronto subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxee raadiyaha ka ismayo codka jubbaland aan ku bilaaba ee kulamadii la ciyaaray ee horyaalka premier leaguea kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa saddex iyo hal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee lester city kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaguea manchester city oo soo bandhigtay qaab ciyaareed aad wanaagsan ayaa saddex iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ah ee lester city sidoo kale kooxda kubadda cagta ee fulham ayaa saddex ciyaal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee everton kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga chelsea ayaa laga adkaaday hal iyo labo iyadoo ee breton ay kaga adkaatay hal iyo labo kooxda kubadda cagta ee chelsea aston villa newcastle united aston villa ayaa saddex kaga badisay kooxda kubadda cagta ah ee newcastle united aan dib idinku celiyo axmed cabdi maxamed toronto iyo qeybaha warka ka haray
ugu yaraan saddex qof oo rayida ayaa la xaqiijiyey inay ku dhimatay caasimadda khartuum oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba ciidamada gurmadka deg dega ah muuqaal laga duubay garoonka diyaaradaha ayaa muujinaya diyaarad rayid oo halkaasi ku gubanaysa shirkadda diyaaradaha ee dalka sacuudiga ayaa sheegtay in mid ka mida diyaaradaheeda airbus ay shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee khartuum labada dhinac ayaa midba midka kale sheegaya inuu gacanta uu ku hayo xarumaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha garoomada diyaaradaha militariga ayaa iyagana sidoo kale ay ciidamadu sheegayaan in qoloba qolada kale ku eedanaysaa inay kala wareegtay shacabka ayaa guryahooda ku sugan waxaana jira walaac weyn oo ku aadan xaaladda caasimadda khartuum wixii warar oo kusoo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan hase ahaatee warkii subaxnimo intaas ayuu ku egyahay waxaana idinla socodsiinaya anigo axmed cabdi maxamed axmed toronto